waxaa maanta la soo gaaray gacan ku-dhiigle xuseen ibraahim yuusuf oo dilay marxuum cabdirisaaq cabdullaahi daroor sideed tobankii bishii koowaad labada kun iyo todobiyo tobankii alxamdulilah rabbilcaalamiin maamulka usuna waa jamaaca gacanta dowladda puntland buu kusoo wareejiyey waxaan rabaa marka koowaad ilaahay baa mahad leh waxaanse mahad bini aadantii u sarreysay u dirayaa maamulka dowlad goboleedka gobolada dhexe uu hogaaminayo madaxweynaheeda sheekh shaakir guddoomiyaha baarlamaanka saadiqsi yuusuf direed saraakiisha taliyaha ciidamada iyo dhammaan saraakiishii ammaanka ee dowlad goboleedka gobolada dhexe oo gacan naga siiyey dembiilahaas ummadda dhibaateeyey aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa maamulkaas oo markii hore la odhan jiray ruujunna wa jamaaca haddana la baxay oo barlamaankii loo sameeyey gobolada dhexe wada shaqayn baan lahayn baadi celis iyo bowlo celis labadaba waa lahayn cadowgan iskaashanna waa lahayn dhanka qadiyaddana waa ka midaysannahay aad baan horta ugu mahad celinayaa haddaan wax yaroo taariikha ka hadlo afar iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad labadii kun iyo shan iyo tobankii baa waxaa lasoo afjaray colaaddii u dhexaysay beelaha walaalaha ee magacla iyo qoriley colaaddaas oo muddo dheer socotay ilaa taqriiban toban sano iyo wax karu dhaaftay waxaa goobjoog ka ahaa dowladda etoobiya oo wakiil ugu ahay dowlad degaanka ismaamulka soomaalida ama kilika shanaad loo yaqaano waxaa joogay dowladda jubbaland oo hogaaminayo mudane axmed maxamed islaan axmadoobe waxaa joogay dowladda puntland dhammaan isimada maamuladaasoo dhina goobjoog bay ka ahaayeen heshiiskaasu wuxuu hays dhaqan galay waxaana lagu heshiiyey hadda soomaalidu waxay tidhahdaa war magaalo warqad buu ku qoran yahay qodobka shanaad farqadiisa koowaad waxaa la go-aamiyey ciddii jebisa labada ciddii waxaa la go-aamiyey in reerkii jebiyaha nabadda lagu ganaaxo lacag dhan toban kun oo dollar isla mar ahaantaana la horkeeno sharciga qofkii jebiyey ninkii waanu haynaa ganaaxayna waa sugi doonaa waxaan la marin doonaa sharciga islaamku siduu yahay wixii lagu heshiiyey isimada halkaa isugu yimi waxay ahaayeen koob iyo afartan isim bay ahaayeen markii dowladaha laga reebo labada dhinac dhinaca bahar alsame waxau saxay galajaamac garaad cali garaad jaamac dhinaca beesha cumar maxamuudna waxaa saxay islaamka guud islaam bashiir islaam cabdulle waxaa nasiib darro ah wix intaa lagu heshiiyey inuu jabiyo qof dambiile ah alxamdulilah rabbilcaalamiin daacadnimada dadka iyo ducadii dadka iyo xilliga abaarah waxaanu ku guulaysanay iskaashi labada dowladood ninka inaan gacanta ku hayno oo maanta uu gacanta dowladda puntland ku jiro waxaan ugu baaqayaa beelaha walaalaha ah in corkiisu u dhammaada u yahay in nabadda la ilaaliyo in xasiloon la dhowro lana layskana kaashado ammaanka nin wax dila oo hadda kadib baxsanayaana ma jiro haddii alla idmo dowladda etoobiyana waa joogtaa isimo badan oo shan iyo toban iyo nabadoonnaa waxay ka ahaayeen heshiiska goobjoog inay fuliyaan oo meelmarintiisa iyagaan ku wareeji doonaa waa laisu tegi doonaa shir damaan laysugu imaan doonaa xaaladdaas lagu soo afjaro waxaana rajaynayaa dhibtu inay intaa ku ahaan doonto waxaan u mahad celinayaa beelweynta uu ka dhashay ninka kan gacan ku-dhiglaha oo aada noola shaqaysay runtii oo dalaashay oo saqiir iyo kabiir baan u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa beeshii uu ka dhintay marxuum cabdirisaaq cabdulaahi daroor oo muujisay runtii tolnimo iyo kalgacal iyo inaysan waxba ka dhicin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu samir iyo imaan muxuun ka siiyo